halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka waxaana aan bartamaha kaga jirnaa waxbarideennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibalka waxaannu caaway horey idiinku sii wadi doonaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxa aanu ku baranaynaa arrimaha la xidhiira toobadkeenka buuxa oo ilaah loogu imanayo marka ay joogto fariimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadallada ilaah hawsha jacaylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah markii noogu dambeysay dhegeystayaal waxa aynoo joogtay arrinka ku saabsan amarada masiixiyiintu ay leeyihiin si ay nabad ugula wada noolaadaan walaalahooda kale ee masiixiyiinta ah markii ay hal kiniisad ama hal urur ka tirsan yihiin waxaana aan soo aragnay saddexdii amar ee rasuul boolos masiixiyiinta reer tesalonika ku siiyey sida ku qoran cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad markaasoo uu lahaa oo waannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirajeliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dadka oo dhanna u dulqaata saddexda sharci haddaan dib ugu noqonno ayaa rasuul boolos waxa uu leeyahay walaalayaalow kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya haddaba kaasu waa amarkii lixaad kan toddobaadna waa marka uu leeyahay oo kuwa qalbi jabay dhiirageliya kan sideedaadna waa marka uu leeyahay oo kuwa itaalka yar garab siiya amarka sagaalaadina waxa weeyaan marka uu leeyahay oo dadka oo dhan u dulqaata waa waano dhaxalgal ah oo inagu caawinaysa inaynu midaysnaanno kuweenna ku badbaaday magaca masiixa haddii aadan masiixi ahayn suuragal ku noqon mayso in aad sidaa yeesho waayo ruuxa quduuska oo qalbiga dadka isku toli lahaa ayaa meesha ka maqan haddaan horey idinku sii wadno haddaba xigashada ayaannu eegeynaa dhegaystayaal sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad baalka saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar ugu celin laakiin kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo oo dadka oo dhan ha ugu dadaalo iminka waxaa halkan lagu sheegay amarkii tobnaad markaasoo bawlos uu leeyahay sida ku qoran aayaddan shan iyo tobanaad iska jira inaan midkiin mid kale shar shar uga celin kan koob iyo tobanaadina waxa weeyaan marka uu leeyahay laakiinse kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo oo dadka oo dhanna ha ugu dadaalo waxaa haddaba halkan yaalla saddex filosofiyad ama heer oo ay dadku ku dhaqmaan qolyaha cawaanta ama aan diimaha lahayn waxa ay ku shaqeeyaan filosofiyad dadku ay ku samaynayaan waxyaabo guracan waxaa nin filosofiya uu beri yidhi the ends justify the means waxaa taasoo ay ka macno tahay in wixii aad doonto aad samayso marba haddii gunaanadka mashruucaagu uu hirgelayo waxaa loo jeedaa in aad waxdisho halaagto been uu sheegto dadka oo aad khiyaamayso taasina waa fikir ama filosofiyad ay raacaan kuwa aan ilaah ka cabsanin waxaa kaloo jira fikrad kale oo dunida ilbaxa ahi ay isticmaasho iyo weliba kuwa isku sheega inay mutacalimiin yihiin waxaana weeyaan inaad wanaajiso kuwa ku wanaajiya oo waxaa fikraddaas ku shaqeeya badanaa siyaasiyiinta dunida guudkeeda jooga waana fikir ay ku shaqeeyaan siyaasiyiinta dunida joogta maanta iyo dunida ilbaxda ah ciise masiix ayaa isna waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida lagu koosu qoray cutubka lixaad aayadda saddexiyo soddonaad markaasoo uu lahaa haddaad wanaag u fashaan kuwa wanaag idin fala maxaad heshaan waayo xataa dembiilayaashuba sidaasay yeelan haddaba masiixiyiintu waa inay ku noolaadaan habdhaqameed kuwa kore ka duwan waxaa loo baahan yahay in ay wanaag u sameeyaan kuwa xumaanta ku sameeya oo aanay cidna shar shar ugu celin waana fikrad ka hor imaadsan qofka caadiga markii qof wax ina yeelo waxaan caadiyan doonaynaa inaan qofkii balaayo ku dhigno waana fikirka bawlos ka hadlayo marka uu leeyahay sida ku qoran aayaddan shan iyo tobanaad iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar ugu celin waxaana loo jeedaa in wanaag loo sameeyo mid waliba oo xumaan sameeya iminkana waxaanu eegaynaa amarka labayo tobanaad sida ku qoran isla warqadan reer tesalonika cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad oo rasuul boolos waxa uu leeyahay had iyo goorba farxa waxaa amarkanu uu la socdaa saddexda amaradood ee ku xiga marka uu leeyahay farxa ayaan loo jeedin qosol iyo istireex waxaase loo jeedaa isla sida rasuul boolosba inagu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer filib ee cutubka afraad aayadda afraad markaasoo rasuulku kula taliyey masiixiyiintii reer filiboy sidan mar kasta rabbiga ku faraxsanaada oo weliba waxaan idinku leeyahay farxa waa ayad laga sameeyey qhasiidada ingiriisiga ah markaasoo masiixiyiintu ay ku qasiidoodaan ama ay ku heesaan iyagoo leh rejoice in the lord always and again i say rejoice waa qhasiido aan aada u jeclahay waxaana ay daba socotaa aayaddan lixiyo tobanaad ee cutubka shanaad waana amarka labayo tobnaad haddii aad leedahay haddaba ruuxa quduuska ah oo aad tahay muumin ilaah ka cabsada farxaddaasu kaama maqna waayo midhaha ruuxa quduuska ahi waa jacayl farxad nabad liiskuna wuu sii soconayaa sida aynu idinku soo akhriray warqadii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda labaiyo labaatanaad haddaan eegno amarka saddex iyo tobanaad ayaannu eegeynaa warqadan koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay joogsila-aan tukada waxaa loo jeedaa inaannu mar waliba tukanno intaan kari karno laakiin macnuhu ma ahan inaan maalin waliba iyo habeen waliba salaad ilaah hortii la taagnaano waxaase loo jeedaa inaan qalbiga ka tukanno mararka qaar ama aan wakhti u qoondeyno salaadda bal haddaba aynu iminka isku xirno amarka saddex iyo tobanaad iyo kan afar iyo tobanaad sida ku qoran cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee warqadan uu rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika waxaana qoran sida tan wax waliba mahadka naqa waayo taasu waxa ay idin tahay doonista ilaah xagga ciise masiix haddaba markii aad ilaah u tukanaysaan ma ahan oo keliya in aad codsiyadiinna hor dhigtaan maalinba maalinta ka dambaysa laakiin waa in aad weliba kaga mahad celisaan wanaagga iyo nimcada uu inoo kordhiyo maalinba maalinta ka dambaysa laakiin waxaa kaloo la doonayaa inaan wax waliba ilaah kaga mahad celinno si kastoo aynu xiisado daran ugu jirno waxaa markaa rasuul boolos inoo sheegayaa intaasu ay tahay wax ilaah ku farxo ama ay tahay doonista xagga ciise masiix haddii aad isweydiiso waxa ilaah kaa doonayo ayaan anigu kugu odhan lahaa had iyo goorba faraxsanow oo joogsilaan ilaah u bari oo wax walibana ka mahad celi taasina waa doonista ilaah ee noloshaada dhegayste haddii aadan ogeyn balan iminkana eegno amarka shan iyo tobanaad ee inoogu qoran cutubka shanaad aayadda sagaal iyo tobanaad markaasoo rasuul bawlos uu ku lahaa reer tesalonika sida tan ruuxa hadaminina haddii aynu soo qaadanno haddaba waxyaabaha lagu masaalo ruuxa quduuska ama astaanta u ah ayaa waxa uu noqonayaa dabka sideebaa dabka loo damiyaa in ruuxa la damiyo ayaa ka dhigan inaan la samaynin waxyaabaha ilaah kaa doonayo taasina waxa weeyaan inaadan maqlaynin ruuxa quduuska markii lagaala hadlo hadalladiisa ama hadalladii ilaah waxa aad diidaysaa in ruuxa quduuska ay ku hogaaminayo aniga iyo adigana waxaannu daminaynaa ruuxa quduuska marka aynu xaaladaha gacmaheenna ku qaadanno innaga oo doonayna inaan wax ka qabanno dhibaatooyinka iyaga waxaa marka hore la doonayaa in ilaah gacmihiisa lagu wareejiyo dhibaatooyinka innaga ina haysta sida rasuul butrosba inagula talinayo markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqadiisii koowaad cutubka shanaad aayadda toddobaad waxaana rasuulku uu leeyahay walwalkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu danbuu idinka leeyahay waa ciise masiixkan aynu walwalkeenna saaranayno isaga ayaa aabbaha hordhigaya oo waxbaa laga qabanayaa waxaa haddaba aayadda sagaal iyo tobanaad ee warqadan koowaad ee reer tesalonika ay la mid tahay isla tii ku qornayd warqaddii reer efesos cutubka afraad aayadda soddonaad markaasuu rasuul boolos lahaa ha calool xumaynina ruuxa quduuska oo ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada haddaba ruuxa inagu dhex jira wuu nool yahay oo ma ahan shay isaga keen dhex jira oo aan waxba kala ogeyn waxaanan kaga calool xumaysiinaa dembiyada noloshayada waxaan kaloo daminaa ruuxa marka aynu ka tallawno doonista ilaah ka doonayo nolosheenna iminkana bal aynu eegno amarka lix iyo tobanaad oo isagu qayb ka ah labaiyo labaatanka amaradood ee inuugu qoran cutubkan shanaad ee warqaddii reer tesalonika oo warqadda koowaade oo aynu idinku soo bilownay aayadda koob iyo tobanaad waxaana iminka aanu eegeynaa aayadda labaatanaad oo waxaa qoran wax sii sheegiddana ha quursanina waxaa lagu leeyahay reer tesalonika ha quursanina waxbaridda kitaabka quduuska ah oo halidinina waa inaad markaa u qushuucdaan hadalladii ilaah oo ha iska dhiginina inaad la-aantood noolan karaysaan waayo hadallada ku qoran kitaabkan qadiimka ah lama odhan karo waa khaldan yihiin ama waa la nasahay sida soomaali badani ay ku andacoodaan balaan wax yar kor u noqonno oo eegno talooyinkii rasuul boolo siiyey reer tesalonika balse aynu u aragno in aanay dhaqanga lahayn maanta iyo in kale oo rasuul boolos waxa uu leeyahay oo waannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si hagaagsan u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiiro geliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dadka oo dhan u dulqaata hadalladaasu miyaanay talo waxtar leh ahayn maanta miyaase la odhan karaa haddii aynu taladaas raacno waynu habownay warya dhammaantiis waxaa dhegaystayaal laynooga baahan yahay inaynu hadalladii ilaah ee kitaabka quduuska ah inoogu qoran ixtiraamno sida inay yihiin kuwo ilaah oo inoo soo maraya rasuullada iyo nebiyadiisii hore yaan la dhayaalsanin oo waa in aad wakhti u hurtaan inaad idinka qudhiinnu barataan waxaannu iminka eegaynaa amarka toddobiyo tobnaad sida ku qoran cutubka shanaad aayadda koob iyo labaatanaad oo leh wax weliba tijaabiya waxa fiicanna xajiya amarku wuxuu leeyahay waa kan masiixiyiinta la siiyey eh wax weliba tijaabiya haddaba yaan lagu boobsiin ama si degdega waxba ha ku rumaysanina waa in aad wax waliba iska miisaanto sida kitaabku leeyahay waxaan maqlay dad odhanaya soomaalidu waxa ay diinta ku aqbaleen iyada oo aan seef loola isticmaalin waa diinta islaamka eh oo waxa ay rumaysadka ay iminka rumaysan yihiin diinta ay haystaan ku aqbaleen dood iyo muran la-aan miyaan haddaba taa wax layska weydiin karin haatan marka bawlos leeyahay wax waliba tijaabiya waxa fiicanna xajiya waxaa la odhan karaa haddaba markii ugu horreysay ee diinta soomaalidu badideedba ay aaminsan yihiin la qaatay inaan wax kale oo lala barbardhigayo aanay meesha oolin ama waxaa la odhan karaa waxba kama ayan garanaynin injiilka haddii kale waxa ay ogaan lahaayeen hadalladan bawlos leeyahay wax weliba tijaabiya oo waxa fiicanna xajiya haddaan horay idinku sii wado haddaba dhegeystayaal xigashada kitaabka ayaan iminka eegaya warqadii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad ayaha labaiyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana ku qoran amarada siddeed iyo toban ilaa labaatan oo leh wax kasta oo shar u eg ka fogaada ilaaha nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jirkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii rabbigeenna ciise masiix yimaado kan idin yeedhaa waa aamin wuuna samayn doonaa walaalayaalow noo soo duceeya haddaba amarka ugu dambeeya waa kan labaatanaadoo waxaa weeye in masiixiyiintu ay isku duceeyaan meel waliba oo ay joogaan oo ay is-aaminaan oo ay sare u qaadaan wacyigooda injiilka si ay gacan kaga geystaan dhismaha walaalaha masiixiyiinta ee kale oo aan weli helin xoogga xagga gudaha ah iyo koritaankii qofka masiixiga ah u baahnaa bal haatan aynu soo gunaanadno amarada oo eegno cutubka shanaad aayadaha lix labaatan ilaa toddobayo labaatan waxaana qoran sida tan walaalaha oo dhanna dhuunkasho quduusa ku salaama rabbigan idinku dhaarinayaaye warqaddan ha loo akhriyo walaalaha oo dhan la dooni maayo inaan noqonno haddaba kuwo laba wajiilayaala oo markii ay dadka salaamayaan xabadka ku salaama haddana niyadda ka necab qaar ka mida walaalaha waxaa la doonayaa haddii aynu qof salaamayno in qalbigayaga qofkaas saafi u yahay haddii aynu necabnahay waa inaynu u caddayno maahan inaan wax isku qasno oo jacayl iyo nacayb laysku daro haddii aad qof salaanto waxa aad u muujinaysaa inaad qadarinayso oo aad jeceshahay mase ahan inaad xagga qalbiga ka necab tahay haddaan soo gunaanado cutubkan ayaan idiin sheegayaa haatan inaad hesheen labaiyo labaatankii amaradood ee qofka masiixiga ah uu ku socon lahaa sidii rasuul bawlos laynoogu soo dhiibay mana ahan amar la mid ah kii axdigii hore waayo kan waxaynu ku helnay nimcada ilaah ee laynoogu siiyey rabbigan ciise masiix oo ah badbaadiyaheenna haddaan soo koobo cutubka shanaad ayaan iminka eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee siddeed iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan nimcada rabbigan ciise masiix ha idinla jirto waxaa aniguna aan ku darayaa oo leeyahay aamiin oo waxaan aada u doonayaa in nimcada masiixa ay dhammaantayo inala wada jirto si indhahayagu u furmaan oo qalbigayaguna u iftiimo hadiyo goorba waxaa haddaba dhegaystayaal intaa ku soo dhammaanaya cutubkii shanaad iyo welibana warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika waxaase aan si dawaali ah idiinku bilaabayaa warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray reer tesalonika warqaddan waxaa la qoray ugu dhowaan laba iyo konton ilaa saddex iyo konton sannadood kadib dhalashada ciise masiix wakhtiga la qoray weli reer tesalonika kuma korin rumaysadka warqaddii koowaad ee ay heleen ayaa haddana keentay su'aalo kale markaana boolos waxa uu doonayaa inuu kaga jawaabo warqadiisan labaad waxa ay dhex wareejinayaan deegaanka tesalonika waraaq ay lahaayeen waxa ay ka timid bawlos taasoo loogu tala galay in lagu carqaladeeyo masiixiyiintii reer tesalonika waxaa warqaddaas iyada ah ku qornaa in masiixu yimid oo uu qaatay kuwiisii haatanna lagu jiro wakhti dunida la ciqaabayo oo la soo gaaray maalintii qiyaamaha waxaan haddaba garanaynaa in reer tesalonika qudhoodu la silciyey sidii aynu ku soo aragnay warqadii koowaad ee reer tesalonika marka haatan wuxuu bowlos isku taxalluujinayaa sidaan ku arki doonno warqadan labaad ee reer tesalonika inuu cabsida ka bixiyo masiixiyiinta deegaankaas wuxuuna u caddaynayaa in kulanka masiixa aynu la kulmi doonno maalinta hawada layskula kulmi doono inuu dhiman yahay waxaana uu u sheegayaa in maalinta masiixu imanayo ay tahay maalin dadku ay ka tegayaan masiixa oo ay la iman doonaan kaafirnimo aan iyada oo kale lagu arag dunida markaasaa waxaa bilaabanaya in masiixa dadka dunida uu ka qaado waa masiixiyiinta eh si markaa ciqaab loogu soo dejiyo caasiyiinta waxaana ciqaabtu ay soconaysaa ilaa inta masiixu dunida uu kaga soo noqonayo oo uu israa'iil u taagayo carshiga boqortooyo haddaba weli lama gaarin wakhtigaasi oo ilaa iyo haatan ma dhowa inta ay masiixiyiintu tarmayaan oo sii badanayaan markiise la arko in masiixiyiintu dunida ku yaraato ayaa waxaa bilaabanaya cabsida ah in ciqaabi dul fuuli doonto dunida oo intaa harta ee masiixa ku adkaysataana la geen doono jannada oo ay ka hor muuqan doonaan ilaah sidaannu ku soo aragnay warqadii koowaad markaa kadib ayaa waxaa caasiyiinta u bilaabanaya wakhtiga dhibka weyn mowduuca warqaddii koowaad ee reer tesalonika waxa uu ahaa in masiixu u soo noqonaya kiniisadda warqadan labaadna waxaa lagu adkeynayaa marka labaad ee masiixu u soo noqonayo dunida markaasoo uu ciqaabayo dunida oo uu ka taagayo boqortooyadiisa dhulka waxaana taas loogu yeeraa mawjin haddaba sidaad arkaysaan wakhtiga hawada lagula kulmayo waxaa la adkeynayaa kiniisadda marka uu dunida u soo noqonayana waxaa la adkeynayaa boqortooyada masiixa ee dunida laga taagi doono haddaba inta u dhexaysa marka masiixiyiinta jannada loo qaado iyo marka ciise masiix boqortooyadiisa uu ka taagi doono dunida ayaa waxaa soconaya wakhtiga dhibka weyn oo aan mid isaga oo kale ah dunida lagu arag marka waxaa loo baahan yahay inaan garanno inaan masiixiyiinta la xukumin sababtaas aawadeed wakhtigaas gaari maayaan rajada dunida waxa weeyaan in masiixiyiintu ay la joogaan haatan markii masiixiyiinta laga wado waxaa u bilaabanaya wakhtiga dhibka badan iminkana waxa uu warqadan ku adkaynayaa rasuul boolos marka masiixa dunida uu ku soo noqonayo ee uu xukunka saarayo ugu dambeyntana uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida haddaba sidaannu ku soo aragnay warqaddii koowaad ee reer tesalonika waxaan aragnay in aan looga hadlin xaalka ku saabsan sama'aadista ama markaannu masiixa hawada kula kulmayno welibana taasi kuma qornayn kitaabka ahdigii hore rajada kitaabka ahdigii hore ee muuminiinta waagaas lahaayeen waxa ay ahayd mid dunida ku salaysan maxay dhowrayeen haddaba waxay dhowrayeen haddaba masiixoodu inuu yimaado oo uu dhulka ka taago boqortooyadiisa boqortooyadu waa tan samada oo waxaa laga taagayaa dunida markaasaa dunidu waxa ay la mid noqonaysaa sida samada ilayn masiixa ayaa ka talinaya e haddaan intaa ku soo koobno haddaba horudhicii warqadan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika waxaan si dawaaliya idinku bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee reer tesalonika mawduuca cutubkan koowaad aynu kaga hadlayno dhegaystayaal waxa weeyaan silca masiixiyiinta lagu hayo haatan iyo xukunka kuwa aan rumaysan markii masiixu uu dunida yimaado haddaba si bal arrinkaa warqadan labaad aad wax uga ogaataan ayaa loo baahan yahay inaan isla eegno warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadda koowaad baalka saddex boqol labaiyo lixdan waa kitaabka buluugga ahe waxaana qorniinku uu leeyahay sidatan annagoo ah bawlos iyo silwanos iyo timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisadooda oo ku jira ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix haddaba salaantan saaxiibnimo waa mid lagu yaqaano bawlos markii uu la hadlayo kiniisado xagga cilmiga ka sii gaamuraya oo haysta caqiidada toosan waxaana uu salaantan ku soo dirayaa silas iyo timoteyos inkastoo sida loo yidhi ay xoogaa ka yaro duwan tahay waxaana marka la leeyahay silwanos loo higaadinayaa sida griigta timoteyos ayaa isna si kale u dhigmaya marka la eego nuqliga griigta ah haddaba dhegaystayaal intaas ayaannu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeenna waxbarista ah ee caawa habeen dambe ayaannu halkii idinka sii wadi doonaa iminkase aynu wada dhegaysanno qadar myusika
ah boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay dadalow baraarugay falankeenu waasaasay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugay sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subbana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin